بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamul yowm oo idaacadda islaamiga al andalus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalimada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maleeshiyaadka xuutiyiinta oo weerar ku qaaday dikad naftada laga dhoofiyey oo ku taalla waddanka yemen maamulayaasha milatariga waddanka maali ayaa xayiraad ku soo rogay dhammaanba ururada iyo hay-adaha laga leeyahay faransiiska ee ka shaqeeya gudaha waddankaasi dowlada daaquudka al dowladda daaquudka ala sacuud ayaa heshiis maaliyadeed oo ku kacaya afartan bilyan oo dollar waxay la saxiixatay donald trump madaxweynihii hore ee maraykanka xarun fisqiga iyo fasahaadka lagu faafiyo oo ala sacuud iyo trump si wada jir ay uga dhisayaan mid ka mid a deegaanada dhulka jasiiradda carabta warbixin ayaan soo gudbin doonaa waddanka iiraan kacdoonnada ka dhankaha dowladda shiicada ayaa sii xoogaystay iyadoona isgaarsiinta internetka iyo taleefanada la jaray qaar badan oo ka mid a gobolada waddankaasi dowladda kuuriyada waqooyi ayaa ku ereysay xokeeya waxaa loogu yeero qaramada midoobe inuu taabaxsan yahay maraykanka qodobadaasi wixii soo koreed maqli doontaan waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا waa hagaag aanu ku bilowna barnaamijka xukaamta dawaaqiidda carbeed ee xooga ku haysatada dhulka muslimiinta ayaa weli sii wada inay hantida ay muslimiinta ka dhaceen kula saaxiibaan saliibiyiinta soo duulayaasha ah qoyska ala sacuud oo la ogyahay sida uu reer galbeedka taxalufka ula yahay ayaan ku ekaanin inuu saldhigyo siiyo ciidamada saliibiyiinta ee wuxuu maalgelin weyn ku hayaa dhaqaalaha shucuubta gaalada donald trump madaxweynihii hore ee maraykanka ayaa heshiis cusub oo ku kacayo balaayiin dollar wuxuu la galay shirkad laga leeyahay dalka sacuudiga iyo shirkad kale oo laga leeyahay saldanada cumaan heshiis ka dhacay magaalada new york ee dalka maraykanka ayay dowladda sacuudiga iyo trump ku kala saxiixdeen in goob lagu raaxaysto laga dhiso dhulka jasiiradda carabta iyadoo la isticmaalayo maalka muslimiinta laga xoogay heshiiskan waxaa aala sacuud u saxiixay madaxa shirkadda lagu magacaabo daarul arkaan ee qaabilsan arrimaha dhismaha ee loo yaqaano real estate ninka lagu magacaabo yuusuf ashalaash halka maraykanka u saxiixay donald trump oo markan matelaya shirkadiisa ganacsiga ee sida khaaska u leeyahay heshiiskan oo ay ku baxayso lacag dhan afar bilyan oo dollar wuxuu dhigayaa in labada shirkadood ay mandiqad lagu tamashleeyey oo casri ah ka dhisaan magaalada masqad ee caasimada dalka cumaan shirkadda ay leedahay ala sacuud ayaa mashruucan u bandhigtay donald trump isagana waa uu aqbalay sida warbaahintu ay faafisay qorshahan ayaa ah in mashruuc dhismo laga hirgeliyo meel boqol mitir ka sarreysa goob tal ah wuxuuna noqonayaa mashruuc dalxiis midkii ugu weynaa abid ee caalamka laga hirgeliyo shirkadda dhismaha cumaan ee loo yaqaano cumraan group waxay sheegtay in dhismayaashu ay ka koobnaan doonaan filooyin hanaan casri ah loo dhisay garoon lagu ciyaaro ciyaarta golofka ee trump uu jecel yahay goob lagu tunto iyo suuqyo ganacsi dhammaan dhismayaashan waxaa laga hirgelinayaa meel ku dhow magaalada masqad ee caasimada ah sida ay wararku sheegayaan sida heshiiskan ku cad dhismaha mashruucan wuxuu bilaabanayaa sanada soo socota waxaana fulinaya eric trump oo ah maamulaha shirkadda ganacsiga donald trump yuusuf ashalaax madaxa shirkadda ala sacuud ee daarul arkaan loo yaqaan oo hadlay wuxuu sheegay in dhismuhu uu ku suntan yahay dooq cajiib ah oo donald trump uu doonayo islamarkaasna injineero amerikaan ah la geeyey waddanka cumaan ayna dejiyeen nashqadda dhismaha oo dhammaystiran hotel weyn iyo baraago lagu dabaasho ayaa ka mid ah mashruuca dhismaha waxaa la sheegay in muddada lagu dhammaystirayo goobtan dalxiis ee caalamka ugu weyn ay noqon doonto toban sannadood gudahood dhulka jasiiradda carabta ee nabigu uu ka dardaarmay in laga saaro shirkiga ayaa dawaaqiidda murtadiinta carabta ku soo daadgureynaya gaalada noocyadeeda kala duwan mandiqada khaliijka ayaa hadda noqonaysa meel ka mid ah buqcadaha fisqiga iyo fasahaadka lagu faafiya caalamka arrinta kale ee xusida mudan ayaa ah in lagu tumanayo hantidii muslimiinta caalamka kama jirto meel qarash afar bilyan ah loo qoondeynayo dhismo dalxiis dowladaha reer galbeedka dadkooda wax anfac leh ayay ku maalgeliyaan halka dawaaqiidda carabta ee goobo fuxshi iyo madadaalaha ay ku dhisayaan hantidii muslimiinta ay ka xadeen بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag qeybaha hore ee caalamul yoom ayaad dhegeysanaysaan iminka kusoo dhowaada xubinta guuxa dunida oo alaaba aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waa kan walaalka maahir aad baad u mahadsan tahay walaalka moxamed xasan alfaatix bismillaahi araxmaan araxiim xokayaha wasaaradda difaaca dowladda maraykanka lloyd astin ayaa markii ugu horreysay tan iyo bishii juun la kulmay dhiggiisa shiinaha xilli madaxda labadaasi dowladood ay maalmihii dambe wadeen shirarka lagu xallinayo xiisadda ka dhex caloosan beijin iyo washington lloyd astin iyo dhiggiisa shiinaha shuuciga lagu magacaabo weyfing ayaa sida la soo wariyey kulan labageesood ah ku yeeshay magaalada simriib ee dalka gamboodiya ee dhaca koonfur bari qaaradda aasiya iyagoo lafa guray sidii loo xakameyn lahaa xiisadda sii xumaanaysa ee u dhexaysa labada dowladood kulanka labada wasiir ay ku yeesheen waddanka gamboodiya ayaa daba socday kulamo ay horay u yeesheen madaxweyne joe baiden iyo diggiisa shiinaha shin jinbin iyo midkii ay yeesheen madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamaala haris iyo shin jinbin kuwaas oo dhammaantood la sheegay in looga wada hadlay xakamaynta xiisadda dowladahan uu loolanka adag ka dhexeeyo madaxweynaha dalka shiinaha oo ka hadlayey shirkii uu indunuusiya kula yeeshay dhiggiisa maraykanka joe baiden ayaa sheegay in uu meel halis ah marayo xidhiirka beijin iyo washington labadan hogaamiye ayaana isku arkay shirmadaxeedka g nty oo bartamihii bishan ka dhacay waddanka indunuusiya ugu yaraan lix iyo soddon qof ayaa ku dhimatay laba kalena waa lagu laayahay dab ka kacay warshad ku taal bartamaha shiinaha wakaaladda wararka shiinaha ayaa sheegtay in dabka uu ka kacay warshad ku taal magaalada anyang ee bartamaha gobolka henan ee dalka shiinaha iyada oo aan wax faahfaahina ka bixin wakaaladda warbaahinta gudaha ma aysan sheegin waxa sababay dabka iyadoo maamulka shiinaha ay bilaabeen baaritaanka arrinkan waxaa xusid mudan in dhacdo tan la mid ah ay dhacday sannadii labada kun sagaal iyo tobankii sababtuna ay ahayd qarax ka dhacay warshad kiimikaal ah oo ku taal yanshing oo laba boqol iyo lixdan kilomitir u jirta shangahay halkaas oo ay ku dhinteen siddeed iyo toddobaatan qof islamarkaana sababay khasaare kale oo agab ah dhulgariir uu cabirkiisu yahay shan dhibic lix ayaa ku dhuftay jasiiradda jaafa ee dalka indunuusiya waxaana halkaasi ku dhintay ilaa boqol lixdan iyo laba qof sida ay sheegeen madaxda dalkaas wararka ayaa intaasi ku daraya in goobta ay ku dhaawacmeen boqolaal ruux waxaana awoodda dhulgariirka xitaa ay saamaysay caasimadda dalka ee jakarta oo boqol kilomitir u jirta halka ay dhibaatadu ka dhacday barasabka galbeedka jaafa ninka lagu magacaabo ridwaan kamaal oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in arrinkan uu yahay mid lala yaabay oo ay ka fajiceen bulshada reer indunuusiya isagoona codsi u diray cid weliba oo uu ka geeriyooday shakhsi waxaana durbadiiba meesha laga daadguriyey dadyow fara badan oo qaba dhaawacyo kala duwan waxaana haatan ay buux dhaafiyeen cisbitaalada dalka maadaama saacadba saacadda ka dambaysa la geenayo dad hor leh oo ay waxyeello soo gaareen qaaradda aasiya waxaa muddooyinkan dambe si aad ah ugu soo badanaya dhacdooyinka noocan ah ee rabbaaniga kuwaas oo ay ku le-anayaan boqolaalka ruux kuna burburayaan dhismayaasha fara badan wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi haweeneyda lagu magacaabo johnson hoy ayaa eedeymo kulal u jeedisay xoghayaha waxaa loogu yeero qaramada midooday kadib markii uu ku biiray xubnaha cambaariyey tijaabadii ugu dambeysay ee ay samaysay pyongyang haweeneydan u hadashay dowladda kuuriyada waqooyi ayaa xoghayaha guud ee hayadgaleedka qaramada midoobay antonio guteres ku tilmaantay inuu yahay colooshi u shaqayste ameerikaan ah ayna dowladdoodu ku tirinayso inuu xubin ka yahay aqalka cad ee maraykanka waxaan inta badan u arkaa xoghayaha guud ee qaramada midoobay inuu xubin ka yahay aqalka cad ama aan iraahdo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxaa sidaas warbaahinta dowladda u sheegtay wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi eedayntan ka soo yeertay kuuriyada waqooyi ayaa ku soo beegantay xilli madaxa hayadgaleedka qaramada midoobay antonio guteres uu dhowaan cambaareyn u jeediyey dowladda kuuriyada waqooyi kadib tijaabadeedii carada badan dhalisay wararka ka imaanaya waddanka kolombiya ee dhaca jihada waqooyi galbeed ee koonfurta qaaradda ameerika ayaa sheegaya inay burburtay diyaarad yar oo siday rakaab aan badnayn taliska ciidanka gurmadka degdega ah oo gaaray goobta ayaa bartooda twitterka ku soo daabacay in diyaaraddan oo ku burburtay madaliin ee waddanka kolombiya ay saarnaayeen ilaa siddeed qof oo dhammaantood ay dhaawacyo soo gaareen kooxaha gurmadka ayaa sidoo kale soo sheegay in dhaawaca laba duuliye oo duuliye ka ahaa diyaaradda uu dhaawacyadoodu culus yahay halka siddeedda kalena ay xaaladoodu caafimaad ay soo wanaagsanaanayso lama soo sheegin haddii uu jiro sababta ka dambaysay shilkan dhacdadan ayaana ka mid noqonayso dhacdooyinka shilalka ah ee laga soo tebiyo dalkaas ugu dambayntiina internet la-aan xooggan ayaa laga soo sheegayaa qaybo badan oo ka mida dalka iiraan kadib markii uu cirkays ku shareeray dibadbaxa dadweyne ee ka dhanka ah dowladda shiicada iiraan kormeerayaasha net bolokis ee indha-indheeya internetka ayaa xaqiijiyey in uu go-ay xiriirka internetka ee iiraan kadib qoraal ay ku soo daabaceen barta ay ku leeyihiin twitterka kormeerayaashan ayaa sidoo kale sheegay inay soo gaareen cabashooyin badan oo kaga yimid dhanka dadka isticmaala internetka waxayna dadka iiraaniyiinta ah tallaabadan ku eedeeyeen inay ka dambaysay dowladda shiicada ah ee iiraan tani ayaa ku soo beegmayso xilli uu waddanka iiraan ka socdo kacdoon wadajir ah oo ay dhigayaan shacabka oo ka soo horjeeda xukunka xukuumadda teheraan kadib dilkii ay ciidamada booliisku u geysteen gabar daayar oo lagu magacaabi jiray mahsa amiini xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka moxamed xasan al faatix iyo barnaamijka caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
caalamulyoom ayaad degeysanaysaan maamulayaasha milatariga waddanka maali ayaa ku dhawaaqay inay joojiyeen wada shaqayntii kala dhexaysay dhammaanba ururada iyo hay-adaha laga leeyahay waddanka faransiiska madaxweynaha milatariga ee waddanka maali ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay inay xiriirka u jareen dhammaanba hay-adaha gargaarka ee dowladda faransiiska tallaabadan ayaa jawaab u ah war ka soo baxay faransiiska oo lagu sheegay inay joojiyeen dhammaanba kaalmadii milatari iyo midii dhaqaale oo ay siin jireen dowladda ka jirta waddanka maali xukuumadda bamako ayaa ugu baaqday dhammaanba maamulada gobollada inay joojiyaan la tacaamulkii kala dhexeeyey ururada iyo hay-adaha waddanka faransiiska amarkan ayaa dhigaya in albaabada loo laabo dhammaanba xafiisyadii ay lahaayeen ururada iyo hay-adaha faransiiska sidoo kale waxaa amar lagu bixiyey in waddanka aysan soo geli karin shaqaale horle oo ka socda dowladda faransiiska xiriirka u dhexeeya faransiiska iyo maamulayaasha milatariga ayaa sii xumaanayay bilihii lasoo dhaafay tan iyo markii dowladda maali ka jirta ay u gacan hajistay shirkadda lagu magacaabo fagner ee laga leeyahay waddanka ruushka ciidamada faransiiska ayaa bishii agoost ee lasoo dhaafa soo gabagabeeyey howlgalkii milatari oo ay ka wadeen waddanka maali ee dhaca galbeedka qaaradda afrika بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ka dagaalama waddanka yemen ayaa weeraray dekad laga dhoofiya naftada warkaasi wararkii ugu dambeeyey colaadda waddanka yemen waxaa warbixintan kusoo koobaya walaalka suub cabdulaahi bilooyin kadib waxaa dib u soo labakacalanaysa colaadda ka taagan waddanka yemen maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaana dib u bilaabay weeraradooda ka dhanka ah xukuumadda taagta daran ee cabdirabbi haadi mansuur iyo isbahaysiga carbeed oo ay hoggaanka u hayaan dowladaha aala sacuud iyo imaaraadka maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa saacadihii la soo dhaafay weerar culus ku qaaday dekedda dhab ah oo ah goob laga dhoofiyo naftada ay soo saarto yemen waxaana weerarka loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn safiirka dowladda maraykanka ee yemen stephen fangen ayaa ku baaqay in kooxda xuutiyiinta ay joojiyaan khataraha ganacsi ee caalamiga ah ayna ku soo laabtaan miiska wadaxaajoodka si loo soo afjaro dagaalka arrintan ayaa timid kadib markii xuutiyiinta ay sheegteen in diyaarado aan duulyo lahayn ay ku weerareen dekedda adhaba ee gobolka xadramowt taasoo dowladda yemen ay ku tilmaamtay mid halis ku ah yemeniyiinta halka sarkaal maxalli ah uu sheegay in duqaynta ay joojisay shaqadii dekedda faygan ayaa bayaanka uu soo saaray ku sheegay in uu soo gebagabeeyey booqashadii uu ku joogay caasimadda kumeel gaarka ah ee cadan wuxuuna la kulmay ra-iisul wasaaraha yemen maciin cabdulmelik iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda cadan safiirka maraykanka ayaa walaac ka muujiyey suurtagalnimada inay dib u soo cusboonaato xiisaddii colaadeed ayna wax u dhimayaan gargaarka iyo taageerada yemen wuxuuna carabka ku dhuftay in weerarada xuutiyiinta ee dekedaha ay wax u dhimayaan oo keliya yemeniyiinta ayna uga sii dari doonto shidaalyarida maalinkii shalay ee isniinta dowladda yemen ayaa ku dhawaaqday in kooxda xuutiyiinta weerar loo adeegsaday diyaarad daroon ah ay ku qaadeen dekedda adhaba waana weerarkii labaad oo noociisa ah muddo bil gudaheed ah bayaanka ee soo saartay dowladda yemen ayay uga degtay xuutiyiinta sii wadidda beegsiga xarumaha rayidka ah iyo xarumaha dhaqaalaha waxayna ku xustay bayaankeeda in weerarada xuutiyiinta ay kor u sii qaadi karto xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta waddanka xilliga uu weerarka uu dhacayay ayaa waxaa dekedda taagnaa markab siday shidaal waxayna saraakiisha amniga xukuumadda cadan ay sheegayaan in haddii diyaaradda ay beegsan lahayd markabka ay dhici kartay musiibo weyn dhankeeda wasaaradda difaaca ee yemen ayaa sheegtay in qalabkeeda difaaca cirka ay ka hortageen ayna soo rideen tiro diyaarado ah oo ay lahaayeen kooxda xuutiyiinta waxayna intaa ku dartay in mid ka mid ah uu ku dhacay goob saliidda laga dhoofiyo oo ku taalla dekedda adhaba ee gobolka xadramowt taasoo waxyeella geysatay sarkaal maxalli ah oo ku sugan gobolka xadramood ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee anaadool in weerarka xuutiyiinta ee dekedda uu joojiyey dhoofinta shixnad dhan laba milyan oo fuusto oo ah saliid ciriin ah dhankiisa afhayeenka militariga xuutiyiinta yaxya asariic ayaa sheegay in ciidamadooda ay ku qasbeen markab shidaal oo isku dayey inuu ku soo dhowaado dekedda adhaba ee koonfur bari yemen inuu laabto kadib markii isku dayey inuu shidaal qaado laba ka mid ah shaqaalaha dekedda ayaa wakaaladda wararka ee routers u sheegay in xuutiyiinta ay gantaal ka soo tuureen diyaarad nuuca aan duulyo lahayn kuwaasoo ku dhacay albaabka laga galo dekedda oo ku taalla magaalada shixra labadan shaqaale ayaa intaa ku daray in markabka oo ahaa nuuca shidaalka qaada uu ka babanayay calanka banaama wuxuuna dekedda u soo galay si uu shidaal ciiriin ah u raro balse uu laabtay isagoo aan waxba qaadin warbixin ay soo saartay hay-adda ganacsiga badda ee taabacsan ciidamada badda boqortooyada ingiriiska ayaa sheegtay inay heleen warbixinno sheegaya weerar gantaal loo adeegsaday oo ka dhacay dekedda ashixra saacaddu markii ahayd laba-iyo toban saac iyo laba-iyo toban daqiiqo waxayna intaa ku dartay in dhammaan shaqaalaha iyo markabkaba ay bad qabaan iyadoo aysan shaacin magaca markabka weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli qaramada midoobe ay waddo dadaalo loogu doonayo in lagu kordhiyo xabajoojintii dhacday labadii bishii oktoobar ee aannu soo dhaafnay waxayna dowladda yemen iyo xuutiyiinta ay isku eedeynayaan inuu midba midka kale buriyey xabadjoojinta yemen waxaa muddo siddeed sana oo xiriir ah ka socda dagaalla u dhexeeya ciidamada cad u ah dowladda cabdirabi haadi mansuur oo ay taageerayaan isbahaysiga militari ee uu hogaamiyo sacuudiga iyo xuutiyiinta oo taageere ka helaya iiraan kuwaasoo gacanta ku haya magaalooyin ay ku jirto sanca oo ah caasimadda waddanka
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
qeybaha dambe ee caalamul yoom ayaan soo gaarnay wararka ka imaanaya waddanka iiraan ayaa sheegaya inay sii xoogeysteen dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda shiicada ah sidoo kale internetka iyo isgaarsiinta ayaa ka maqan dhowr gobol oo kacdoonadu ay ka socdaan walaalka xaaris ayaa wararkii ugu dambeeyey warbixintan kusoo koobaya warar soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda iiraan ay intii lagu guda jiray toddobaadkii lasoo dhaafay dad gaaraya soddon qof oo shacab ah ay ku dileen deegaanada ay ku dhaqan yihiin dadka kurdiyiinta ee kasoo horjeeda xukuumadda tahraan hay-adda lagu magacaabo hangu ayaa ilo xogogaalah ka soo xegatay in toddoba qof lagu dilay howlgallo caburin ah oo ay geysteen ciidamada ilaalada kacaanka iiraan waxaana askartan oo adeegsanaysay hubka culculus ay magaalada jaanarod oo keliya ku dileen tiradaasi muuqaal fiideo ah oo baraha internetka lagu baahiyey ayaa waxaa ka muuqanaya mid ka mid ah dadka dibadbaxa dhigaya oo cod sare ugu dhawaaqaya ciidamada ilaalada kacaanka waxaay rasaas culus la dhacayaan madaxyada dadka muuqaalka oo xaqiijisay mid ka mid ah shabakadaha warbaahineed ee ka howlgala iiraan ayaa sidoo kale waxaa lagu arkayaa ashkhaas uu dhiigu daboolay jirkooda kuna dhawaaqaya in gabar aad u daayar ay ciidanku xabad madaxa kaga dhufteen waxaana codka ka soo baxaya kooxdaasi ku lifaaqan rasaas dhacaysa oo uu soo gudbinayo muuqaalka haweeneyda ah oo u walaacsan wiil iyo gabar ay dhashay oo qayb ka ah mudaharaadyada ka dhanka ah dowladda iiraan ayaa faafisay baaq ay u dirayso dadka ku dhaqan deegaanada kale ee wadankaasi iyada oo ka dalbanaysa in ay taageero ku siiyaan sidii wiilkeeda iyo gabadheeda looga soo celin lahaa rabshadaha ka dhanka tahraan islamarkaana uga badbaadaan howlgallada toogashada ah ay geysanayaan ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladdaasi ciidamada iiraan oo wata gaadiid dagaal oo ay saaran yihiin hub culculus islamarkaana kusii jeeda magaalada mahabaad ee ku taala waqooyi galbeed waddankaasi ayaa lagu arkayaa muuqaalo kookooban oo lagu faafiyey baraha bulshada magaaladan oo inta badan dadka ku dhaqan ay yihiin kuwa kurdida ayaa iyadana waxaa muddooyinkii dambe ka jiray iska horimaado culculus oo lagula jiray ciidamada iiraan ku-xigeenka madaxa baarlamaanka ee magaalada mahabaad ninka lagu magacaabo jalaal maxamuud zaadah ayaa sheegaya in koob iyo toban ruux oo ugu yaraan lagu dilay halkaasi intii lagu guda jiray isbuucii lasoo dhaafay deegaanka beyrin shahar waxaa tobanaan kun oo dad ahay qayb ka ahayeen janaasada wiil yar oo da-diisu ahayd lix iyo toban sano laguna magacaabi jiray karfaan khaadir shukri waxaana lagu dilay mid ka mid ah isku soo baxyadii ka dhacay deegaankaasi dadyo fara badan ayaa isku geedaamay albaabka guriga ay degan yihiin qoysaska wiilkaasi si ay ciidamada ammaanka uga hor istaagaan inay soo qaadaan meydka wiilka yar mar waliba oo ciidamada ilaalada kacaanka ay geystaan dil ka dhan ah qof ka mid ah dadka dhigaya dibadbaxyada waxaa dhacaya saxmad iyo isku imaatino ballaaran oo ay ku kulmaan kumanaan dad ah si ay usii xoojiyaan carada ka dhanka ah maamulka dalka iiraan ciidamada ammaanka waxaa isku dayayeen in ay si qarsoodi ah u qaadaan meydadka una aasaan iyadoo aysan ka warqabin ehelada iyo asxaabta dadkaasi taas oo sii kordhisay dhiiranaanta iskusoo baxayaasha ee rabshadaha soconaya dibadbaxyada labadii bilood ee lasoo dhaafay ka soconayay waddanka iiraan waxaay kasoo bilowdeen mandiqada kurdiyiinta waxaana ay qarxeen kadib markii magaalada tehraan ay ku dhimatay haweeney labayabaatan jir ahayd oo ay soo afduubteen ciidamada iiraan taasoo ciidamada dalkaasi ay ku eedeeyeen arrimo ku saabsan sharciyada xijaabka ee dowladdaasi deegaanada kurdidu waxaa tan iyo markaasi ay ahaayeen wadnaha isku soo baxyada rabshadaha watay xili dhanka kale howlgallada qamcinta iyo caburinta ciidamada iiraan ay ahaayeen kuwa si gaara halkaasi diiradda u saareeyey dowladda iiraan ayaa kooxaha kurdiyiinta ee ku sugan waddanka ciraaq waxay ku eedeysay inay gadaal kasoo riixayaan dadkana ku boorinayaan in lasii wado rabshadaha ka dhanka ah maamulka tahraan ee ka socda mahabaad iyo nawaaxegeeda balse waxaa iyada qudheeda la tilmaamayaa in aysan soo gudbin caddeemo muujinaya qodobka ay ku eedeysay kooxahaasi waxaana muuqaalo labaahiyey lagu arkayaa dibadbaxyaal aan hubaysnayn oo weeraraya shakhsiyaad ka tirsan ciidamada ammaanka hay-adda hango oo fadhigeedu yahay gobolka kurdistaan ee waddanka ciraaq ayaa toddobaadkii hore waxa ay sheegtay in in ka badan siddeetan mudaharaadayaal ah la dilay iyadoona ugu yaraan afar kun laga qafaashay deegaanada ay ku xoogan yihiin dadka kurdiyiinta ah tirikoob ay soo gudbisay wakaalada wararka faafisa oo fadhigeedu yahay meel ka baxsan waddanka iiraan ayaa sheegaya in afar boqol sagaaliyo toban qof oo rayid ah la dilay kuwaas oo isugu jira qeybaha kala duwan ee dadkii dhigayay isku soo baxyada waxayna xustay in ciidamada ammaanka ee waddanka iiraan ay dhankooda ku waayeen rabshadahaasi tiro gaaraysa konton iyo lix askari dhanka kale dowladda iiraan ayaa furisay duqeymo ka dhan ah kooxaha mucaaradka kurdiyiinta ee xarumaha ku leh waddanka ciraaq kuwaas oo ku eedeynayso inay taageerayaan hurinta rabshadaha ka soconayay waddankaasi wixii ka dambeeyey bishii sebtembar ilaa maalinnimadii axadda ee lasoo dhaafay maamulka ilaalada kacaanka iiraan ayaa ku dhawaaqay in uu bilaabay wareeg cusub oo weeraro duqeymo ah oo loo adeegsanayo sawaariikh iyo diyaaradaha daroniska oo lagu bartilmaamaysanayo waxa ugu yeeray argagixisada goon isutaaga ah ee iiraaniyiinta ay ku sugan deegaanada waqooyi ee ciraaq sida ay qortay wakaalada faris ee iiraan maamulka la dagaalanka waxaa lagu yeero argagixisada ee gobolka kurdistaan ee waddanka ciraaq ayaa ilaalada kacaanka ku eedeeyey in mar kale ay geysteen duqeymo ka dhan ah kooxaha kurdida iiraaniyiinta ah iyagoo aan u abiirin khasaaraha dheeraadka sida uu warka u dhigay xisbiga dimuqraadiga kurdistan ee iraaniga ah ayaa caddeeyey in dowladda iiraan deegaanada kale ah kuuya iyo jinkaan ee nawaaxiga magaalada arbil ay ka geysatay duqeymo sawaariikh iyo diyaarado nooca aan duuliyaha lahayn ay ku rakiban yihiin walxaha qarxa waxaa weeraradaas ku tilmaamay kuwa ku socda si indhala-aan ah islamarkaana ay dhacayaan xili maamulka iiraan u taag waayey soo afjarista mudaharaadyada ka socda deegaanada kurdiyiinta ee waddanka iiraan
gebi ahaanba intaas ayaan kusoo gabagabaynay caalam ulyoom sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا